الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر المؤمنين باقام الصلاه وجعلها من احب الاعمال اليه واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والاتقياء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واعلموا رحمكم الله أن للصلاة في سائر شرائع الأنبياء منزلة عظيمة ومرتبة جليلة فإن عليها مدار فلاح العبد وخسرانه وهي الصلة بين العبد وربه ومن أعظم ما يعين العبد على سائر أعماله وهي آخر ما يفقد من الأعمال وهي من آخر ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أنفاسه الأخيرة فقد كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم والمحافظة عليها من أعظم أسباب انشراح الصدر ونور الوجه والقلب والبصر والبصيرة ومن اعظم اسباب القوه والنشاط كما ان الاهمال فيها من اسباب الكسل في سائر الاعمال والتاخر عنها تاخر عن مراتب السابقين ولا يزال قوم يتاخرون عن الصفوف عن الصفوف الاول عن الصفوف الاول من الصلاه حتى يؤخرهم الله معاشر المسلمين وقد كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصلاة مع الصلاة شأن عظيم لا يوصف ولا يستطاع لأنها كانت قرة عينه وكانت راحته من الأتعاب والأشغال وكان يقول عليه الصلاة والسلام قم يا بلال فارحنا بالصلاة وكان يقول أيضا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فصلوات الله وسلامه عليه أيها المسلمون شك ولا ليال كما جره qiimaha iyo makaanada iyo fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada salaada la idhaahda uu siiyey waxayna tusaaya qiimaheeda waa acdamu arkaani lislaami bacda tawxiid towxiidka lagu islaamayo diinta lagu soo galayo marka laga yimaado arkaanta islaamka kan ugu mudan ee ugu horeeyo weeye waa rukniga ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii iyo maalintii shan jeer in la ogo oo la tukado uu faral yeelay halka saddexda rukni ee kale ee arkaanta islaamka ka mid ah zakada iyo soomkuna sanadkii mar ilaahay faral yeelay xajkuna in alle inta qofku uu nool yahay hadduu karaayo ilaahay jalla wacalaa mar uu ku faral yeelay walaalayaal salaada qiimaheeda ilaahay agtiisa ay ku leedahay iyo halka diinta islaamku ay dhigtay mid si fudud loo soo koobi kara maaha waxaase inoo caddaynaya markii ilaahay jalla wacalaa uu doonay rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam inuu salaada ku faral yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dheelmiyey oo habeenkii la odhan jiray leylatu lisraa waalmicraaj ayaa ilaahay salaada uu faral yeelay waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa waa mida markii ilaahay salaada rasuulka ku faral yeelayay sala allahu calayhi wasalam malag uguma soo dhiibina si toosa ayuu ugu soo faral yeelay biduuni waasita waa ta labaade wuu dheelmiyey oo dhulkan ayuu ka kaxeeyey waxaan u geeyey meesha ugu sarraysa ee bashar gaadho waa ta saddexaade habeenkuu ku faral yeelay waxay ahayd habeenkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu fadliga badnayd ee ugu qiimaha badnayd ee ilaahay arrinkeeda iyo qiimaheeda qur-aanka ku sheegay ee rasuulkeenna inta laga kaxeeyey dhulka iyo caalamkan hoose caalamka sare waxa weeye loo kaxeeyey waa ta kale ah ilaahay jalla wacalaa siduu salaada u jecel yahay konton buu kolkii hore ka soo dhigay konton salaadood sidii rasuulkeennu kolba ula noqonayay sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay xagga tirada shan ka soo reebay xagga fadliga iyo ajarkiina waa kontonkii weeye xagga fadliga iyo ajarka waa kontonkii xagga tirada ayaa ilaahay inoo koobay oo uu inoo fududeeyey oo shantaas salaadood ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga dhigay intaasoo dhan iyo in kaleba walaalayaal waxay inoo tilmaamayaan salaadani qiimaha iyo wanaagga ilaahay agtiisa ay ka leedahay sidaa awgeed baa ilaahay addoomihiisa wuxuu farayaa salaadaasi inay ilaaliyaan oo ay xifdiyaan oo ay oogaan xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa wa quumuu lilaahi qaanitiin salaadaha ilaaliya baa rabbi tilmaamaya jalla wacalaa salaada khayrka badan oo salaada casar lagu fasirayna ilaaliya waxaana ilaahay jalla wacalaa dhinaca kale addoomihiisa uu u diiday salaadaasi inay dayacaan oo dhayal dhayal ay ku dhaafto oo maqaamka ay leedahay iyo darajadeeda ay hoos uga dhigaan ama ay faraaba ka qaadaan oo ay ka tagaan dad wanaagsan baa ilaahay qur-aanka meel ka mida uu kaga warramay oo ambiyadii ay ugu horreeyaan oy ugu mudan yihiin iyo dadkii dariiqooda raacay dadkii salaada ilaalin jiray ee ilaahay jalla wacalaa kula xidhiidhi jiray markaasaa rabbi yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaah watabacuu shahawaat fasawfa yalqawna gaya waxa kuwaas soo weydaartay oo soo dabamaray dad xun baa soo dabamaray maxay ku xumaadeen salaaday dayaceen baa rabbi yidhi jalla wacalaa waxay raaceen shahawaadka iyo waxyaabaha naftoodu ay jeclaysanayso jeer dambe ayay la kulmi doonaan webi naareed ama shar oo dhan iyo guuldarro oo dhan ay la kulmi doonaan walaalayaal waxa ilaahay uu ku dhaleeceeyey dadka qayb ka mid ah salaadii inay dayaceen naar iyo sharna ilaahay jalla wacalaa uu ugu goodiyey dayicista walaalayaal haddaba salaadu noocyo kala duwan bay leedahay dayicista salaad la dayacee ugu darani waa tarkuhaa bilkulliya salaada gebigeediiba in laga tagoo faraha laga qaado weeye oo qofku rabbigii jalla wacalaa isagoo muslim sheeganaya uu u sujuudi waayo oo uu dhulka u dhigi waayo waysada uu la iman waayo oo xubnihii waysada uu biyo marin waayo waa guuldarrada aadka iyo aadka u dhibaatada badan ee u foosha xun walaalayaal waxaynu isweydiinaynaa salaad la-aantu maanta meelo kaleba ka hadli mayna halkan innagu aynu joogno iyo bulshadeenna salaad la-aantu iyo taariku salaadku rag iyo dumarba isku daro intee in leeg nisbe intee leeg ama tiro intee leeg buu dhexdeenna ka yahay waxa qof kastaa uu ku jawaabayaa aad buu taariku salaadku inoogu badan yahay weliba walaalayaal waxaad moodaa inuu marba marka ka dambaysa taariku salaadku aada iyo aada u sii badanayo qofka had iyo jeer salaadaha ee xifdiya ilaaliya masaajidka goor hore galaa waxaa dhici karta inaanu aada u dareemin laakiin dadka jamaca iyo ka habsaama ama wakhtiyada dambe ka soo gaadhaa ama hore u baxa marka salaada laga baxo way og yihiin salaad la-aantu heerka ay dhexdeena ka taagantahy in yar haddii aad salaada ka habsaanta jamaca waxaad arkaysaa suuqeenna iyo meheradaheenna iyo maqaaxiyaheennaasi iyaga oo sidaa u wada buuxa oo rag iyo dumarba la cambiran yahay oo la yska shaqaysanayo oo aada moodaba waxa weeye inaan dadkan masaajidka looga yeedhahay walaalayaal waa guuldarro aada iyo aada u badan waxaan jecelay inaan idin xasuusiyo oo dhowr qorob aan idinka xasuusiyo taariku salaadka iyo aafadiisa idinkoo in badan maqlay walaalayaal qofka salaad la-aanta ku dhintaa waa ahlu naar oo naartu gelaya qur-aanka ayaa ilaahay ku caddeeyey maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiina wa kunna nukadibu biyowmi ddiin dadkaa naartaasi saqaro la ydhaahdo galay markii su-aasha la weydiiyey waxa ay ku galeen waxay ugu soo horraysiiyeen salaadda maanaan tukan jirin maanaan ahayn kuwo tukada waxay aayaddaa culimmada in badani u daliishadeen taariku salaadku inuu yahay gaal naartana uu ku galaayo gaalnimada caynkaas ah iyo waxa weeye sharkii kale uu lahaa walaalayaal foolxumo taariku salaadka intaasaa ugu filan bal qof la leeyahay haddaad sidan ku dhimato gooray naftu kaa bixina war uma haysid mawtulkafluhuna imaka wuu badan yahay sidaa haddaad ku dhimatana naar baad leedahay oo haddana kusii socdaa walaalayaal waa guuldarro aad iyo aad u weyn waata kale khasaare ka weyni ma jira salaad la-aanta oo rasuulkeennaaba inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati min camalihi salaa waxaa ugu horeeya qiyaamaha camalka addoonka laga xisaabinaya waa salaada fa in salaxat faqad aflaxa wa anjax wa in fasadat faqad khaaba wa khasir haddii salaadii ay u hagaagto qofka qofkaasi waa qof guulaystay oo badhaadhay oo liibaanay haddii salaadiisu se ay xumaato qofkaasi waa qof khasaaray oo guuldaraystay baa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed walaalayaal waa guuldarro aada iyo aada u weyn iyo balaayo aada iyo aada u ballaadhan salaad la-aantu sida runtii ah kaba kaalay oo gaalnimuu rasuulkeennu ku sheegayaa sala allahu calayhi wasalam ilaa xad wuxuu gaadhsiiyey salaad la-aantu inay gaalnimo tahay oo xadiidka muslim saxiixa ku wariyey ina bayna alrajuli wa bayna alkufri washirki tarku salaa qofka iyo gaalnimada iyo shirkiga waxaa u dhexeeya salaadaas oo ka tago teedka u dhexeeya waa salaada hadduu qofku salaadii iskaga tago teedkii wuu ka tallaabsaday xaggii gaalnimada iyo shirkiga waa mid u tallaabsaday weeye waxaa kaloo rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalama xadiid kale oo saxiixa alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafar ballanka annaga iyo dadka noo dhexeeya waa salaada weeyi qofka salaadaa iskaga tagaa wuu gaaloobay baa nabi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam ma cibaaro ka cad baynu garanaynaa oo lagu cabiri lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa saadiqu lmasduuq ayaa wuxuu inoo caddaynayaa ummaddiisa u bayaaminayaa salaadaasi ayaa gaalnimada iyo muslimnimada kala saaraysa qofka salaadaa ka tagee faraha ka qaada uu gaaloobay nebi maxamed baa sheegaya sala allahu calayhi wasalam walaalayaal qofka salaad laawaha ahi waxaynu odhan karaa waa qof waxa weeye guuldarro ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaanu soo hanuunin waa qof guuldarro dhex fadhiya wax alla waxaa maqasheen fadli iyo qiimaha ay salaadu leedahay waa qof ka qatan oo aan waxa weeye xarafna ka haynin waxaynu ognahay salaadu inay nuur tahay oo rasuulkeennaa yidhi sala allahu calayhi wasalam asalaatu nuur salaadu waa nuur qalbigay nuurisaa jidhka ayay nuur u tahay qabrigay qofka nuur u noqonaysaa qiyaamaha ayay nuur u noqonaysaa salaadu sidii loo eegaba waa nuur weeye nuurkaa taaruk salaadku wuu ka qatan yahay waxaa kaluu ka qatan yahay qofka weysaysanaya ee iftiinka iyo nuurka xubnaha weysada waxa weeye macnihii waxa weeye ay ku sifoobayaane weysada darteed ay u nuurayaan ayuu ka qatan yahay salaadu waa dembi dhaaf oo waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalama ku mathalayey webiga shan jeer yoomkiiba laga maydhanayo wuu ka qatan yahay taariku salaadku salaada ilaahay baa jecel ilaahay baa cidda samaysa ee ku dadaasho jeclaada ilaahay baa ka raalli noqda taariku salaadku wuu ka qatan yahay walaalayaal qiimaha salaada aa maqasheen in badan oo dhan wuu ka qatan yahay taariku salaadku qofka salaadaha shantaa ilaaliya ilaahay baa isagana ilaalinaya oo waxa weeyaan markaa dhowraya taariku salaadku ilaalintaa ilaahay jalla wacalaa uu ka qatan yahay qofka salaadaasi tukadee sujuud iyo salaada badiya ilaahay baa derajadiisa dallacaya adduun iyo aakhiraba taariku salaadku taana wuu ka qatan yahay sidaa awgeed inaynu walaalayaal ku waada qaadanna miyaanay ahayn qof muslim sheeganaya oole muslim baan ahay oo ashahaadanaya afka ka ashahaadanaya laakiin ruknigii labaad ee islaamka aan samaynahayni waxa weeye walaalayaal miyaanay guuldarro aada iyo aada looga murugood ahayn waxa ka sii daran dad muslimiin ah iyo bulsho muslim ah in taariku salaadka iyo ka tukanaya saa isu dhex qaadayaan oo waxa weeyaan marar badan waa la ogyahay inay xumaan weyntay laakiin dareenkii la doonaya in la siiyo aan la gaadhsiinahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilahay waxaynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa aqulu ma tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin slى اllه وsلم وbارك عlى عبده ورسuله محمد وعlى آله وصaحبه وsلم تسليما كثيirا walaalayaal dadkii muslimiinta ahaa ee hore ee hormuudka ummaddan ahaa laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi عalayhim ee dadaali jiray salaad la-aanta waxay u arkayeen diin la-aan iyo arrin waxa weeye aada iyo aada u khatara manay jiri jirin wakhtiyadii hore qof muslim sheeganaya oo haddana aan salaada tukanahayn waa dhibaatooyinka waxya wakhtiyo dambe soo biray bay ka mid tahay waxaynu ognahay xataa kuwa munaafiqiinta ah ee qalbiga aan ka rumaysnayn diinta islaamku kumay dhici jirin inay idhaahdaan muslimiin baanu laakiin tukan mayno iska daaya salaadaha waxa weeye wakhtiyadan la tukado la ys arkaayo kumay dhici jirin inay masaajidka ka maqnaadaan inay bilaa salaad noqdaan iska daa sidaasaa dadkii wanaagsanaa agtooda ay ka ahay waxaynu soo qaadanaynaa laba ka mida culimmadii saxaabada salaad la-aantaasi waxay ka yidhaahdeen kooda hore waa cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu wa ardaah markuu ahaa madaxweynihii u talinayay dadka muslimiinta ah ayaa wuxuu u qori jiray jihooyinkaa ay kala degan yihiin dadyowga muslimiinta ahi ina ahama umuurikum cindi salaah faman xafidahaa xafida diinah waman dayacahaa fahuwa lima siwaaha adyac walaa xada fi lislaami liman taraka salaah rawaahu lmarwasiyu wa huwa atharun saxiix wuxuu u qori jiray ee agtayda arrimihiina agtayda waxa ugu muhiimsani waa salaada qofka salaadiisa ilaashadaa diintiisana wuu ilaashanaya qofka laakiin salaada dayacaa diintii kale iyo khayrkii kalena wuu uga dayacaad badnaanaya halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa qofka salaadii dayaca qiimaha iyo waajibnimada intaa leeg lahayd kaa diintiisu agtiisa qiimo kama leh kaa agtiisa aakhiri kuma weyna kaasi aad iyo aada uga fikiri maayo halka loo socdee berri la ysgeyn doono walaa xada fi lislaami liman taraka asalaa islaamka dheefba kuma laha qofka salaada ka taga waa hadalkii cumar ibn khadaab radia allahu canhu ardaah bal halka walaalayaal ay taagan tahay eega cabdillahi bni mascuudna waxaa ka sugnaaday radia allahu canhu ardaah inuu yidhi man lam yusalli falaa diina lah qofka aan tukani diin ma laha qofka aan tukani diin ma laha asaaniid saxiixa ayay kaga soo aroortay hadalladaas iyo qaar badan oo kale ardaydii rasuulkeenu tababaray sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waynu ognahay salaada iyo qiimaheeda waynu ognahay salaad la-aanta iyo xumaanteeda waxaase inaan idin xasuusiyo ujeeddada iyo qasdiga aan ka leeyahay uu yahay inaan fariin diro maanta oon fariintaa u diro naftayda iyo walaalahayga muslimiinta ah ee hadalkan maqlaaya rag iyo dumarba walaalayaal salaada aynu ilaalina billaahi calaykum oo aynu ka bilowna nafteenna qof waliba naftiisa ha ka bilaali ha ka bilaabo oo aynu ku xigsiino guryaheenna dadka jooga rag iyo dumarba ee qaangaadhka ah xataa carruurta aan qaangaadhin waayo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegayaa carruurtu markay toddoba jir yihiin salaada in la faro toban jirkooda haddii ay tukan waayaanna in lagu garaaco lagu edbiyo salaadda ay ka tegayaan carruurtii intaa laaleegay kuwa roro weli oo maaha ayaa la leeyay ku edbiya qof weyn oo qaangaadha rag iyo dumarkuu doona ha ahaaday oo aan tukanayn maxaa u malaynaysa isagu edbinta iyo waxusheega miyaanu u mudnayn walaalayaal qof kastoo inaga midi ha isku dayo inuu noqdo daaci mid salaada iyo cibaadada ilaahay xaggeeda dadka ugu yeedha inanka waxa weeye meherada kaaga shaqaynaya ama shaqaalaha meheradaada ka shaqaynaya ha u ogolaanin inay salaad la-aadaan markay salaadu timaado soo xidh salaada xaggeeda waxa weeye isu soo wada raaca marka ay salaadu timaado ha iska sii shaqaysan oo meheradaadu yaanay kuusii furnaan oo halkaa ha kasii wadine aayar meheradaada iska soo xidho masaajidka kaalay waayo allaha aada arsaaqda ka doonayso inuu ku siiyo uu ku ballaadhiyo waa allaha xaggiisa lagugu yeedhaayo waa allaha cibaadadiisa iyo gurigiisa lagugu yeedhaayo inaad caabuddo aad salaada timaaddo ayaana arsaaqdaada iyo aakhiradaadaba ku hagaagaysa walaalayaal waa guuldarro inagoo maqlayna baaqa mu'adinka xaya cala asalaa xaya cala alfalaax salaada u kaalaya liibaanta u kaalaya inagoo baaqaa maqlayna dad muslimiinana aynu nahay in suuqyadeennu sidaa u camiraadaan oo meheradaheennu sidaa ay u furaadaan oo waxa weeye meelaha la fadhiistaa iyo marfashyadu ay sidaa u buuxaan waa guuldarro aad iyo aad u weyn maxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga doonaynaa khayrar badan oo aynu ka rajaynayno haddii ruknigii labaad ee arkaanta islaamka sidaa aynu u dayacayno maxaynu ilaahay hogaamiyeyaal wanaagsan iyo madax wanaagsan kaga doonaynaa maxaynu cadowga ilaahay ee laynagu sallido marar badan kaga cabanaynaa walaalayaal ilaahay jalla wacalaa aynu u noqonno qof waliba salaada xil ha iska saaro dadkaa meelahaasi markaad soo marta ha ka aamusina u sheeg markii ay alamru bilmacruuf annahyu cani lmunkar u yaraaday waxa weeye waxaad moodaa inaan wax weynba loo arkahayn waxaad arkaysaa imaka oo kolba soo kordhaaya qaar masaajidda intay soo hor fadhiistaan dadka tukanaya kabaha u baalashaynaya masaajidda in badan baa lagu arkaa rag waaweyn baa ku jiro oo laga yaabo sala inay qaan gaadheen oo salaadu ay saaran tahay halkay doonaanba ha ka yimaadaan innagay hadda inala joogaan waa in salaada la faro oo loo sheego waa inaan la odhan kabaa iisii qurxiyo iisii baalashee intaan soo tukanayo waa in la idhaahdo mar kalaad baalashayn doontaa ka kac meesha soo weysayso masaajidka gal walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u noqonno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatinaa fi dunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه